war-saxaafadeedu ku saxeexan yahay afhayeenka madaxweyne biixi maxamuud warsamo jaamac ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi isagoo ku hadlayay magaciisa ka dowladda iyo ka shacbiga somalilan waxa uu tacsi u dirayaa shacbiga gobolka buuhoodle iyo dhammaan shacbiweynaha reer somalilan gaar ahaan qoysaska ehelada qaraabada asxaabta ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalo madaxda gobolka buuhoodle ay ku nafwaayeen muwaadiniin reer somalilan ah waxaanu madaxweynuhu marxuumiinta ku geeriyooday qaraxa si alla uga baryaa naxariistii janno ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna alla caafimaata ama ka siiyo kana dulqaado dhibta iyo xanuunka soo gaadhay war-saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynuhu waxa uu laamaha ammaanka ku adkeeyey inay baadhitaan buuxa ku sameeyaan siday wax u dhaceen gacantana kusoo dhigaan ciddii ka dambaysay falkaasi argagaxa ku abuuray bulshada gobolka buuhoodle iyo dalkaba xukuumadda somalilan ma aqbalayso oo mana dulqaadan doonto cid kasta oo isku dayda waxyeelo dhibaato iyo falal amni darro inay ka qaado shacbiga iyo dalka jamhuuriyadda somalilan ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkaasi qaraxa ka dhacay magaalada buuhoodle ayaa waxaa ku naf waayey laba qof sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyo kale